بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد suuraddaana suurat lmasjid na waa la yidhaahdaa oo xablu min masjid intaasa laga soo qaatay magaceeda suuratu tabbat baa la yidhaahdaa waa suura makiya ah oo qur-aankii maka kusoo degay bay ka mid tahay sababta ay kusoo degtay sida imaamu albukhaari iyo keyrkiiba ay warinayaan can ibni cabaasin radi allaahu canhumaa cabdulahi bni cabbaasin ay ka warinayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin maalmaha ka mida iyo wuxuu u baxay ilaa badxaa'i makka ayuu u baxay markaasuu fasacida aljabal ayuu wuxuu fuulay buur buu dusheeda fuulay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu dhawaaqay oo yidhi yaa sabaxaa dadkii buu u qayliyey markuu qayliye nebiga ayaa faijtamacat ilayhi qurayshun qurayshoo dhan baa usoo kulantay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay wada yimaadeen ayuu hal hadal ku yidhi ara'aytum in xadadtukum ana alcaduwa musabbixukum aw mumsiikum akuntum tusadiquunii haddaan idiin waramo bal ii warrama buu yidhi haddaan idiin sheego idin idhaahdo cadow baa idinku soo waabariisanayo waa berigii idin soo weerarayo ama idinku soo galabaysanayo galabtii idiin imaanayo ma iga rumaysan lahaydeen markaasay yidhaha qaaluu nacam maxaa yeelay nebiga beenkuma aysan jarribin waxay u yiqiineen assaadiqu alamiin ayay u aqoon jireen beenlow ma uusan ahayn haabay dheen waa kaa rumaysanaynaa markaasuu dantiisi gutay oo yidhi fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid mar haddaa iga rumaysanaysaan waxaan idinkaga digayaa cadaab daran oo aad iyo aad u daran oo dhib badan oo hortayda ah ayaan idinkaga digaya oo cadaabkii ilaahay ah markaasaa adeerkii oo abuulahaba oo meesha joogo ayaa wuxuu ku yidhi alihaadaa jamactana tabban laka buu yidhi ma waxaasaad noo soo kulmaysay halaag baa kuu sugnaaday yacni nabigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay aayaddani soo dejiyey tabbat yadaa abii lahab ayuu rabbi soo dejiyey wey riwaayaadka qaar waxay leeyihiin yacni markiiba intuu istaagay buu gacmihiisa isku dhurdhuftay asagoo odhanayo tabban laka saa'ira alyawmi alihaadaa jamactana maalinta inta ka hartayba halaag kuu sugnaaday ma waxaasaad noo kulminaysaa buu yidhi quraysha dhan odayaasheedii aas kuu keentay asaga qiyaamo iyo waxaa ma rumaysna arrintaasuu maaragtay yidhi sababtaasi marka suuraddani ay ku soo degtay abulahab ninka la yidhaahdo waa nebiga adeerkii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haweentiisana waxay la dhalatay abu sufyaan ibni xarbi yacni waxaa la dhihi jiray arwa binta xarbi baa la yidhaahdaa umu jamiilna kunyadeedaa la yidhaahdaa labadooda waxay ahaayeen dadka nebiyulaahi maxamed ugu cadaawada badan abu aalib yacni magaciisa cabdilcusa ibni cabdilmualib baa la dhihi jiray cabdilcuza ibni cabdilmualib oo nebiga aabbihiisoo la dhashay adeerkii aabbihii la dhashay buu ahaa dadka ugu cadaawada badan bay ahaayeen sidaa darteed wuxuu leeyahay sida imaamu axmed oo warinayo xadiidu rabiicati ibni cabbaad wuxuu leeyahay nebigan waxaan arkay buu yidhi maalin maalmaha ka mid a yacni waxaan arkay buu yidhi asagoo suuqi dilmajaas meesha la yidhaahdo suuqii carabta iskugu timaado nebigoo joogo oo odhanayo yaa ayuha annaasu quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu wardadow laa ilaaha ila allahu iraahda waad guulaysanaysaane waad liibaanaysaane isagoo leh oo dadkuna ay u soo kulmeen laakiin gadaashiisa nin aad u qurux badanoo yacni wejigiisa ifayo oo maaragtay nin quruxsan oo gadaashiisa joogo ou leeyahay oo ka dabaqaydinayo leeyahay inahu saabiun kadaabun yani meel alle meeshuu tago u ka daba tegaya waa nin diintii aabbayaashii ka leexday oo beenlow ah iska jira ayuu dadkii ku odhanaya markaasaan weydiiye buu yidhi markaasaa waxaa laigu yidhi waa adeerkii aabbihii la dhashay weyaan saasaa laigu yidhi marka waa abulahab sidaasuu nabigu u daba taagnaan jiray haweentiisana namaamada iyo isku diridda iyo dhibka nabiyullaahi maxamed la dhiba iyo yacni xataa culammada waxay soo guuriye mufasiriinta jidka uu marayo bay geeda iyo qodxa ku daadin jirtay si uu nebiga uu dhib u soo gaaro qodxaha iyo wax lamida u mudaan yacni cadaawad ma aynan yaraysan jirin marka sababtaas ayay maaragtay ku soo degtay suuraddan sidaasay mufasiriintu leeyihiin bismi illaahi araxmaan araxiim tabbat waxaa halaagsantay yadaa abii lahabin abii lahab labadiisii gacmood ayaa halaagsamay wa tabba wuuna halaagsamayo yani wuu khasaaray waana halaagsamay halaagiisiiba xaqiiqa noqday weeyaan marka tabbat yada abii lahabin oo qaybta hore ihi waa ducaaun calayhi baa la yidhahda waa habaar yacni ilaahay ha halaago labada gacmood daatadiisoo dhan baa loo jeeda isagoo dhan baa loo jeedaa maxaa yeele gacmaha wax sharta lagu kasbada bay ka mid yihiin isagoo dhan baa loo jeedaa weeyaan wa tabbada dambana waxaa la yidhahdaa waa khabar weeye waaba xaqiiqay noqotay inuu halaagsamay waa shay xaqiiqo ah weeyaan saasay la mid tahay tabbat waxaa halaagsantay oo khasaare iyo dhibaatoo xumo oo dhanba la kulantay yadaa abii lahabin abii lahab labadiisii gacmood ayaa halaagsantay bimacnaa isagoo dhanba halaagsamay weeyaan wa tabba wuuna halaagsamay oo halaag iyo maaragtay yacni khaaba wa khasir waa khasaaray wuuna hoogay weeyaan halaagoo dhanba wuu la kulmay maa aqhnaa waxba uma tarin canhu xaggiisa maaluhu xoolihiisu waxba ma aynan u tarin maa aqhnaa ma uusan deeqinoo waxna ma tarin maaluhu xoolihiisu canhu ay can abiilahabin abiilahab xoolihiisu waxba uma aysan tarin waxay u tareen lama arko wamaa kasaba iyo wuxuu kasbaday oo awlaaddiisii ahna waxba uma ayan tarin waxay u tareen lama arka weeyaan sayaslaa wuu geli abuulahab naaran naar buu gelayaa maalinta qiyaamaha naarta oo daata lahabin holac u saaxiib ah aad holac u saaxiibahoo aad u holcayso aad u hurayso ayuu gelayaa weeyaan wamra'atuhu haweenaydiisana way geli wey yacni wasataslaa imra'atuhu haweentiisuna way geli doontaa naara naar bay gelaysaa naartoo daaka lahabin ah holac u saaxiibaba iyaduna gelaysaa weya xamaalata alxatabi xaalata kownihaa xamaalata alxatabi mid qoryo xambaarid badan ay tahay haween qoryo xambaarid badan iyadoo ah ayay gelaysaa baa laleeyahay naartaas ayay geli weeyaan fii jiidihaa luqunteeda dhexdeeda waxaa ahaaday xablun xarig baa ahaaday xarigga oo min masadin yacni liif xaggii ka ahaaday timirta geedkeeda yani meeraxda laga diiro xarig laga sameeyey ayaa qoorteeda ahaaday wey ama min masadin silsilad naar ah ayaa luqunteeda ahaatay ayadana waa lagu fasiraa weya marka maa akhnaa canhu maaluhu wamaa kasab waxay mufasiriintu soo guuriyaan oo cabdulaahi bn mascuud oo kaleeto laga soo guuriyaa markii abulahab nabiyulaahi moxamed oo ugu yeeray iimaanka oo islaamnimada inuu qaato oo ugu yeeray oo ou diiday ayaa abulahab wuxuu yidhi yani wuxuu yidhi idaa kaana maa yaquulu ibna akhii xaqa walaalkay wiilkiisa waxa uu leeyahay hadday xaq yihiin fa ana aftadii nafsii yowma alqiyaama min alcadaabi bimaalii wa waladi yacni maalinta qiyaamaha haddaba wiilkaas wuxuu sheegaya ay xaq tahay naftayda maalinta qiyaamaha waxaan ku furanaya xoolahayga iyo maalkaygan iyo carruurtayda wiilashayda baan ku furanayaaba cadaabka uu sheegayo xoolahayga iyo awlaaddeedaan ku furanayaa buu yidhi aan iskaga furanaya markaas weeye marka ilaahay leeyahay maa akhnaa canhu maaluhu wamaa kasab wamaa kasabadana waladkiisaa loo jeeda awlaaddiisa waxba uma tarin weeyaan waxay u taraysa lama arka weyaan tabbad waxaa halaagsantay yadaa abiilahabin abiilahab labadiisii gacmood ayaa halaagsantay oo daatadiisa loo jeedo wa tabba wuuna halaagsamay oo inuu halaagsamayba xaqiiqo ah weya maa akhnaa ma tarin maaluu xoolihiisa canhu abiilahab xaggii waxba kama ayna tarin waxay deeqeen lama arko wamaa kasaba wixii u kasbado owlaadiisiina waxba ma ayan u tarin weeyaan sayaslaa naaran naar ayuu geli doonaa naarta oo daata lahabin holac iyo gubitaan u saaxiib ah wamra'atuhu haweentiisana naar bay geli doontaa holow cu saaxiib ah xamaalat alxatabi qiraa'adaas waa la akhriyaa xamaalat alxatab marka la yidhaahdo oo la nasbiyo xamaalata la kordhigaayo waa xaalaynaynaa weeye xaalata kownihaa xamaalat alxatab mid qoryo gur badan ay ahayd qoryo qaadis badan ay ahayd marka xamaalat alxatab maxaa loo jeedaa waxay leeyihiin culammada sida maalan imaamu albukhaari oo mujaahid iyo keyrkiiba ka soo guurinayo wuxuu leeyahay innahaa kaanat tamshi binamiima haweentan waxay ahayd mid dadka isku dirdirto dadka ay isku dirdiri jirtay hadalka ayay qolo ka qaadaa kuwa kale calaa wajhi lisaad ayay ugu sheegtaa usluubkaasna carabta way isticmaalaano qofka namaamka ah oo wax isku dirdiraahi waxay yidhaahdeen fulaanun yaxtibu calaa fulaanin yacni waxay dhahaan idaa nama bihi markuu namiimnimada sameeya baa sidaa la yidhahdaa wey waxaa kaloo jira in la yidhaahdo in la godoo la yidhahdo xamaalatulxatabi la yidhaahdo haddii xamaalatu la yidhaahdana khabar mubtadihiisa go-an yahaan ka dhigaynaa hiya haweentaasi xamaalatulxatabi mid qoryo xambaarid badan weeye saasoo kale in la yidhaahdo marka qoryahaas bay qaadaa waxaa loo jeedaa maadaama namaamada ay tahay mufasiriinta oo yani maaragtay diradiraha way ku fasiraan ama waxay yidhaahdaan kaanat taxmilu alcasaa washawka fatatraxuhu bileyli calaa ariiqi nabiy sal alla alay wasalam waxay qaadi jirtay qoryaha iyo qodxaha ayay soo qaadi jirtay markaasay waddada nebiga ku daadin jirtay habeennimo si maarata markuu nebigu soo baxo dhib oo u gaarsiiyaan qoryaha iyo dhibaatada iyo qodxaha ay dhib u gaarsiiyaan ayay ku samayn jirteen waa la yidhahda fii jiidiha luqunteeda dhexdeeda waxaa ahaaday xablun xarig baa ahaaday xarigga oo min masadin silsilad naar ah xaggeeda ka ahaaday weeyaan marka culummadu waxay dhahaan masadka almasadu alliifu baa la yidhahdaa liifkana yani waxay yidhaahdaan waa yani qishrun annakli baa la yidhahdaa geedda yani timirta geedkeeda baalmadeeda markii lasoo jeexo xarig laga sooho xariggaa la sooho ayaa xarig aad u adag oo aan go-aynina ayay ku sheegaan weeyaan marka xariggaas ayaa dusheeda luqunteeda ahaaday yaa loo jeedaa ama in la yidhaahdo yani maaragtay waa tawqun min xadiidin aw silsilatun min xadiidin silsilad bir ah ayaa luqunteeda dhexdeeda ahaaday oo naarta markay gasho silsiladaasaa marna gudaha loo geliya marna lagu soo kor qaadaa oo luqunta ugu xihan macnahaasna mufasiriintu way ku sheegaan weyaan marka haweenaydan nabiga aaday u dhibi jirtay suuraddaa markay soo degtay sida uu maarata abu yacla almuusili fii musnadihi uu ku warinayo markay suuraddan soo degtay ayay faas intay soo qaadatay iyadoo qaylinayso ay nebiga soo aaday salawaatu ullahi wasalaamu calayhi markaasay kacbada xaggeeda abuubakar iyo nebigu isla fadhiyo ayay soo aaday buu leeyahy ayadoo odhanayso mudammiman abayna wa diinuhu qalayna wa amruhu casayna yacni mid nebi maxamedee mudammin ku sheegaysa mid la caayey oo la ceebeeyey waanu diidnay bay tiri diintiisana waanu caroonnay amarkiisana waanu ku caasinay nebigiina masjidka fadhiyaan isagii abubakar markaasuu abubakar markuu arka haweentii soo socoto markay suuraddan soo degta kadib ayuu rasuulka ilaahay waa kuu baqaya haweentiibo faas wadataa soo socotee maxaan samaynaa iska daaf buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ima arkayso ilaahay buu ka magan gelay qur-aan buu ka akhristay ilaahayna ma tusin abubakar inta soo istaagtay ay waxay tidhi yacni waxay ku tiri abubakar intii soo ag istaagtay tiri yaa abaa bakrin innii ukhbirtu anna saaxibaka hajaani waxaa la ii warramay saaxibka inuu i caayey ayaa la ii sheegay bay tiri markaasuu yidhi laa warabbi alkacba ilaahay baan ku dhaartaye ma uusan maaragtay kuma caayin buu yidhi maxamed buu yidhi markaasay nabiga ma aynan arag ilaahay baa ka xijaabay subxaana wa tacaala markaasay iska laabatay ayadoo laqad calimat qurayshun annii ibnatu sayidiha quraysh way og tahay ninkaan icaynayo warkiisa inays waxba ka jirino sayidkoodii inuu i dhalay waa og yahay bay tiri maarata ina sayid inaan ahay ay garanaysaa bay markaasay ka laabatay nabiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika mufasiriintu waxay yidhaahdaan suuraddan mucjiso weyna ku sugan abulahab nabiga cadowgiisau ahaa haweentiisana nabiga cadowgiisa bay ahay haddii ay nebiga inay ku beeniyaan rabaan waxay samayn jireen maalin inta mu'aamaro sameeyaan bay dhihi lahaayeen waan rumaynay muslimiin baan noqonnay idan qur-aankan ma jireen soo maaha wax been la sheegay bay noqon lahayd maxaa yeele dadkii muslimiin bay noqdeen waa islaameen baa la dhihi lahay laakiin ilaahay uma qadarin kufrigoodii bay kusii madax taageen ilaa ay dhintaan ayagoo nool oo xayi ah baana ilaahay soo dejiyey marka waxay tusaysaa suuraddu inay tahay qur-aanku inuu kalaamullahi mucjis yahay ayay tusaysaa weeyaan